qaar ka mid a ururada siyaasadda iyo ururada saxaafadda somalilan ayaa si caad ah uga horyimid xeer cusub oo loo samaynayo hay-adda sirdoonka somalilan xeerkaas oo ay ku tilmaameen mid hay-addu siinaya awood xaddhaafa islamarkaana ka dhigaya in faabreeb lagu sameeyo saxaafadda inay xidhi karaan ama hayn karaan ciddii ay ka shakiyaan iyagoon u baahnayn maxkamad iyo arrimo kale haddaba waxaa maanta shi jiraaciid kaga hadlay arrintaasi dor maxamed cabdi gaboose oo ah wasiirkii hore arrimaha gudaha somalilan haatan aca guddoomiyaha urur siyaasadeedka ummadda shirka jiraacid kadib ayuu u waramay wariyaha v o eeda ismaaciil xuseen farjar oo magaalada hargeysa jooga
nuxurka shirkaani waxa weeye waxaa horyaalla madaxweynaha xeer aada iyo aada xasaasi u ah aada iyo aada u taabanaya si baaxad leh jiritaanka xorriyaadka aasaasiga ee qarankan iyo muwaadiniinta xeerkaasoo lagu aasaasayo hay-adda sirdoonka qaranka hay-addaasoo ah hay-ad aan dalku ka maarmi karin inay jirto oo cadowga gudaha iyo dibaddaba loogu talagalay inay xogtooda si qoto dheer u baarto kadibna ay u gudbiso hay-adaha kale ee leh awoodaha fulineed hadday yihiin hay-adaha amniga hadday yihiin madaxweynaha adduunyaha madaxweynaha iyo hadday yihiin maxkamadaha wixii doontaba ahaatee laakiin xeerkan hadda waxaa ka buuxa qodobo iyo farqado hay-addii ka dhigaya ciidan dharcada oo aan lahayn lebis ciidan oo shacbiga ku dhex nool oo awood u leh inay la wareegi karaan hantidooda laakiin awalba ciidan way ahaayeen laakiin qodobada ah dad kow iyo laba tira qodobadan sida gaarka ah maanta aad qodobadu waa kuwii aan shirka jaraa'id ka qabtay kuwaas baanad kala baxaysa lakiin waxyaalaha ugu waaweyn masala waxaa ka mid ah in lagu waajibinayo muwaadinku in uu la shaqeeyo hay-adda taasoo muwaadinka ka qaadaysa xorriyadiisii garowshiyaha ee judgmentiga oo maala hay-adaha isgaarsiinta hadday u tagaan ay yidhaahdaan hebel duub hebel dhegeyso hebel yeel ku waajibinaya inay la shaqeeyaan iyo qof kastoo muwaadina waxaan damiirkiisu ogolayn kuwa saxaafadda oo kale qodobka kale waxaa weeye faafre baa awood loo siiyey ah inay qoraalada darsi karaan nuxurka ay xambaarsan yihiin soo bandhigi karaan kadibna ay faafreebis de ku samayn karaan baa meesha ku jirta taasoo xorriyaddii asaasiga ah ee saxaafadda warbaahinta qoraaga sugaanta wixii o dhan de joojinaysa bacdamaa sidii maaragtay de rejiimkii maratay maxamed siyaad oo kale laga dhigay in uu fakerku yahay cadowga maaragtay de dictatorka laakiin doctor maxaa cabdigaboose hore wasiirka arrimaha gudaha ahaydo imikana hogaamiye urur mucaarada ayaa tahay oo iminka doorashadin waqti yarbaaba ka hadhay dad badan baa isweydiin kara doctor maxaa cabdigaboose markuu wasiirka arrimaha gudaha ahaa muxuu arrintan ugu hadli waayay hay-addani waxay hadda ku shaqaysaa dikreeto madaxweyne kuma dhisna nidaam shuruucda dalka ee maray golayaashii sharci dejinta marka nin kastoo xukuumadda ku jira mas-uul kasta wuxuu sugayey in dee xeer loo sameeyo marka xeerkiibaa maanta ku aadamay waxaan markaa filayey ummadduna filaysay xeerka loo samaynayo inuu noqdo mid khaladaadkii hay-addan wakhtigiisii aad barre ay gashay iyo wakhtiga hadda somalilan ay jirtayba ay gashay in wax laga barto oo xeer ereygeeda waa sirdoon ee fulin maaha waa inay sirtii doonto maahan sarkaalka sirdoonka suuqa in lagu ogaado tababar badan baa galay kharash badan baa galay marka haddii sirdoon sarkaalkii suuqa wax ka qabanayo waa la ogaanayaa marka aaladdii uu qaranku u samaystay inuu xogta ku ogaato ayaa meesha ka baxaysa waxaa kaloo nasiib daraa dee waxaa lagu soo aadiyey xeerkan in golayaasha la mariyo wata wakhtigii isha waxgaradku iyo siyaasiyiintu ay ku howlan yihiin ololahayaashan doorashooyinka ayaa la mariyey marka hadda ayaa lagu baraarugay madaxweynaha uu horyaalo marka madaxweynaha si qiimo iyo sharaf leh ayaan uga codsanaynaa inuu xeerkaa dib ugu celiyo golayaasha si erey bixiyana fara badan oo mugdi ku jira ee qaran dumis maxaan dhahaa sumcad haybad sharaf ka wada buuxa maxaa loola jeeda dembina laga dhigay ereygaas waa maxay ma haddii madaxweynaha wax laga sheega qaran dumisa ma haddii maaragtay xagyaa qaran dumiskan uu taabanaya wey marka waxaan madaxweyne kaa codsanaynaa inaanu bermadow kugu noqon saxiixa xeerkan dabcan dadka qaarkood ayaa laga yaabaa inay sawirtaan oo yidhahdaan doctor maxamed cabdigaboose xilliga wasiirka arrimaha gudaha waxay isku maandhaafeen madaxweyneho kale in hay-addan la hoosgeeyo oo arrin siyaasadeed unbuu uga hadlayaa arrintan oo xilligan kusoo beegtay dadka noocaa qaba maxaad ugu jawaabay dictore may way jirtay madaxweynaha inaan isku qabanay hay-addan laakiin waxaan iskugu qabanay ma ahayn iyada madaxweynaha la hoosgeeyo ayaan la hoosgeyn waxa weeye habdhaqankooda ayaa ahaa mid iska hor keenaya hay-adaha amniga booliiskii iyadiiba wada shaqayn waayey waayo qofkay doonaan bay wadada ku qabsanayaan qofkooda doonaan bay iska haynayaan wax sideed iyo afartan sac ka badan ayaa loo haynaya bilaa loogu hayaa maarata si ay dhiida meesheeda iyadoon sharciga ogolayn maxkamadna la horgeyn muwaadinkii oon dembiila laga dhigin marka qaabkay u shaqaynayaan oo dhan baa qaab khaldana marka madaxweynehana waxaan u tusayay inuu isagu de howlihii qaranka ee baaxadda weynaa uu ku maarata howlan yahay yaa hay-adan dheeli tiraya yaa hay-adan la soconaya qeybta labaadan madaxweynaha ka codsanayna waxay ahayd hay-adaha amniga ee arrimaha gudaha hoos yimaada waxaa ka maqan qeybtii sirta raadin lahayd oo maal cadowgu marka uu soo gelayo cadowgu markuu rabo inuu meel qarxiyo intaanu qarxin waxaa ka horeeya bilo la maleegayay shirqoolkan bilo laysku xirxirayay in qaraxani uu dhaco dee biliiskii ma laha wuxuu leeyahay in yaroo xuuraanka la yiraahdo gebigeeduba aan bajad iyo midna lahayn marka awooddii dhaqaalena hay-addan baa loo loo wari
doctor maxamed cabdi gaboose oo ahaa wasiirkii hore arrimaha gudaha somalilan iminkana gudoomiyaha urur siyaasadeedka ummadda oo u warramayay waryaheena ismaaciil xuseen farjar